halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waxaan weli ku jirnaa cutubka labaad oo aannu kaga hadlaynay mawduuca ku saabsan waxyaalaha aanay ishu qaban karin oo dheguhuna ayaan garan karin markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda laba-iyo tobanaad ee isla cutubkan labaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos rasuul bawlos wuxuu iyaga kala hadlayey inay heleen ruuxa ilaah laakiin ayaan ku shaqaynaynin waxgarashada dadka waxaa haddaba jira waxyaabaha qaar oo aynaan garashadeenna ku soo saari karaynin waxaana inoo muujinaya oo keliya ruuxa ilaah iyadoo aynaan wax qarash ah ku bixinaynin ruuxa quduuska ahu waa macallinkeenna haddaan markaasi horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxyaalahaasna ayaannu ku hadalnaa kuma si hadalno hadallo la baro ee ah xikmadda dadka laakiin waxa ruuxu baro annaga oo waxyaalaha ruuxa ah ku simayna waxyaalaha ruuxa ah iminka bawlos wuxuu halkan inoogu sheegayaa hadal caaqibo leh waxaana la odhan karaa waa mid ka mid ah xikmadaha dahsoon ee inoogu qoran qorniinka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan ninka nafta raacaa ma aqbalo waxyaalaha ruuxa ilaah waayo nacasnimo bay u yihiin mana garan karo maxaa yeelay ruuxa ayaa lagu imtixaamaa haddaba qofka caadiga ah ma ogaan karo waxyaabaha ilaah maxaa haddaba taasi ugu wacan waxaa haddaba dhegaystow ugu wacan iyadoo waxyaalahaas ilaah ay isaga ula muuqanayaan sida inay nacasnimo yihiin haddii aadan masiixi ahayn saaxib ayaa waxyaabaha aynu ku wacdiyeyno qiimi ku lahaanaynin haddii markaa ay sidaas tahay waxbaa kaa qaldan adiga ama innaga ayay wax inaga qaldan yihiin wax kale oo saddexeeya ma lahan ilaah wuxuu leeyahay qofka caadiga ah waxay ula muuqanaysaa wacdiskan sida inuu nacasnimo yahay qofka caadiga ah ama soomaaliga ah ayaan u arkaynin in hadallada qaar ee kitaabka injiilka uu qorayo inuu macno u leeyahay isaga markaana garan kari maayo haddaba baryihii hore waxay ila ahayd wax kasta ee nin aniga ila mid ahi qoray inaan garan karo hase yeeshee waan qaldanaa waayo ma aan garan karin hadallada ilaah ilaa ruuxa ilaah niyaddayda iyo maankayga uu furo maahee waa inaan helo garashada ruuxa waxaana taasi laga heli karaa ruuxa ilaah oo keliya oo i garansiiya waxyaalaha masiixa ii muujinaya ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan waayo isagu iskama hadli doono wuxuuse ku hadli doonaa wuxuu maqlo wuxuuna idiin sheegi doonaa waxa imaanaya wuu i ammaani doonaa waayo waxayguu qaadi doonaa wuuna idiin sheegi doonaa saaxib ilaa ruuxa ilaah uu inoo muujiyo waxyaalaha ilaah mooyaane wax sidaas ah ka faa'iidi mayno barashada warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos haddaan dib ugu noqonno kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos baalka laba boqol saddex iyo sagaashan ee axdiga cusub cutubka labaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan kii ruuxa raacaa wax walbuu imtixaamaa laakiinse isaga qudhiisa ninna ma imtixaamo waayo yaa gartay maanka rabbiga inuu wax baro isaga laakiin annagu waxaannu leenahay maanka ciise haddaba marka la leeyahay kii ruuxa raacaa ayaa loola jeedaa kan ruuxa quduuska ahi uu ku dhex jiro qofkaasu waa qof ilaah waxaa haddaba laynoo sheegayaa in qof kasta oo ruuxa raacaa uu yahay kan wax waliba imtixaamaa waayo qofkaasu wax waliba ayuu hagaag u garanayaa waxaa markaasi haddana la raacinayaa oo la leeyahay laakiinse isaga qudhiisa ninna ma imtixaamo ama ninna ma xukumo waxaa taasu ay ka micno tahay in dadka dunida ayaan isaga garan karin qofka ilaah ka cabsada ama aan idhaahdee ruuxa raaca ayaan dadka caadiga ahi garan karin waxaa kaloo haddana layna su'aalayaa haddii uu jiro cid garan karta maanka ilaah ama fahmi karaysa waxaa la leeyahay yaa gartay maanka rabbiga inuu wax baro isaga waxaa kaloo haddana dhanka kale markaan u dhigno ay noqonaysaa yaa hoga tusaaleeyey haddaba ruuxa ilaah inoo muujin maayo waxyaabaha ruuxa ilaa aynu yeelanno maanka masiixa haddii aadan ahayn qof badbaaday miyaanay kula noqonaynin in wacdiska injiilku uu yahay waxyaaba nacasnimo ah miyaanay weliba kula ahayn nin iskutallaabta la saaray inuu yahay mid laga adkaaday miyaanay taasu kaa yaabinaynin dhegaystow oo aanay kula ahayn wax aan badbaado keenaynin welibana ilaah wuxuu leeyahay xikmaddiisa iyo hannaankiisa ayay ku timid in wiilkiisu uu ku dul dhinto iskutallaabta si aynu ku badbaadno oo aynu isaga ugu kalsoonaanno haddii aad daacad u hadasho waxaad garanaysaa in nin iskutallaabta la saaray oo lagu badbaadayo ay u muuqanayso wax nacasnimo ah waxaa jira dad badan oo waraaqo soo qoro oo inagu leh farriintiinnu waa mid dadka ka yaabinaysa waa run inay dadka caadiga ah ka yaabinayso oo weliba ay ula muuqanayso wax nacasnimo ah marka aynu ka hadlayno iskutallaabta waxaanse idin xusuusinayaa dhegaystayaal in mawduuca cutubkan uu ka hadlayo uu yahay sida cad ee ruuxa quduuska ah uu u jideeyo ama uu u qaabeeyo qofka caadiga ah marka halkan wuxuu bawlos inoogu muujinayaa inay jiraan laba shakhsi marka la eego dadka kuwaasoo ka soo farcamay aadan waxaanay kala yihiin qofka caadiga ah iyo kuwa ruuxa raaca kuwa caadiga ah waa kuwii nebi aadan ka soo farcamay oo yimid dunidan iyagoo leh dabeecaddii dembiga oo ku xoog badan inay shar falaan taasina waa tan keliya ee qofka caadiga ah uu samayn karo weliba markii aynu wanaag falno waxaynu ka hadalnaa ficillo isku dhafan markii aynu masiixiyiin noqonno waxaa waajib ah inaannu baarno niyadaheenna si bal aynu u aragno haddii aynu leennahay ficillo isugu jira wanaag iyo xumaan innagoo weliba isku taxallujinayna inaan samayno howlaha sayidka bawlos wuxuu haatan odhanayaa qofka caadiga ah heli maayo waxyaabaha ruuxa ilaah waayo isaga nacasnimo bay u yihiin waxaa kaloo jira ninka ku socda ruuxa bawlos wuxuu leeyahay ninka ruuxa ku socdaa wuxuu imtixaamaa wax kasta taasoo loola jeedo wuxuu garanayaa wax waliba oo wuxuu leeyahay garashada ruuxa garashadiisa ruuxa ayaa ka dhigaysa in dunidu ay garan weyso waayo qofka caadiga ah garan kari maayo waxa qofka ruuxa raacaa uu samaynayo taasina waa kala duwanaanshaha u dhaxeeya ninka ruuxa raaca iyo ninka caadiga ah kala duwanaanshahoodana waxaa sabab u ah ama keenay kitaabka oo ah hadallada ilaah ninka caadiga ah waxaa hadallada ilaah ee ku qoran kitaabka ay u yihiin nacasnimo qofka ruuxa raacaana wuxuu leeyahay garashada hadallada ilaah oo wuxuu aqoonsan yahay muhiimmaddooda waxaannu haatan bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad ee isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaana mawduuca cutubkani uu ku saabsan yahay garashada waafiga ah ee ilaah oo caddaysa howlaha qofka masiixiga ah maadaama aynu soo aragnay cutubka labaad iyo sidii bawlos uu inoo hor keenay labadii hormo ee dadka ahaa ayaa waxaa caddaa inay jiraan laba nuuc oo dad ah waxay kala yihiin kuwa leh garashada ruuxa iyo kuwa aan lahayn garashada ruuxa ama dadka caadiga ah wuxuu sii kala qaybinayaa haddaba labadaasi hormo oo waxay ku jiraan rumaystayaasha oo waxaa loo yaqaannaa masiixiga raaca jirka ama waxyaabaha dunida iyo masiixiga raaca waxyaabaha ruuxa haddaba heerkooda hadday noqon lahaayeen xagga jirka ama xagga ruuxa ayaa laga dhex arkayaa noloshooda iyo howshooda masiixinimo haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa xigashada cutubkan saddexaad annagoo ka bilaabaynaa aayadda koowaad ee laga heli karo baalka laba boqol saddex iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan anna walaalayaalow idinlama aan hadli karin sida idinkoo ruuxa raaca laakiin idinkoo jirka raaca sida kuwa ilmo yaryar ah oo ku dhex jira masiixa waxaa halkan ku qoran heerkii saddexaad waxaa la leeyahay waxay kuwaasu noqdeen masiixiyiin oo aan caadi ahayn ama waa dad aan caadi ahayn waxaan markaasi soo barannay qofka caadiga ah waxaanan aragnay weliba kan ruuxa raaca oo la odhan karo waa nin garashada ruuxa leh halkan ayaa haddana laynoogu sheegayaa nin aan caadi ahayn waxaana taasi sabab u ah inuu yahay qof masiixi ah laakiin welibana wuxuu ku socdaa jirka waxaana lagu tilmaamay inuu yahay qof dhallaan ah oo ku dhex jira masiixa qofkaasu wuxuu leeyahay awood hase yeeshee ma lahan dani qofka carruurta ah ama dhallaanka waxay leeyihiin karti ay wax ku bartaan laakiin marka hore qofka dhallaanka ahi waa inuu cuntada ku bilaabo caanaha bawlos ayaa hadalkiisan ku saabsan dhallaanka ku macnaynaya qaab ruux ahaaneed si ay dadka ugu noqoto waxbarasho ruuxi ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waxaan idiin siiyey caano ee idinma aan siinin cunto waayo weli ma aydnaan cuni karin haatanna weli ma aad kartaan haddaba bawlos reer korintos haatan kala hadli maayo wax ku saabsan axwaalka ruuxa waayo diyaar uma ahan inay gartaan marka ugu horraysa waa inuu kala hadlaa wax ku saabsan waxyaabaha jirka waxaase ayaan darra ah in wehelnimada masiixiyiinta ah qaarkood ayaan weli gaarin heer ay garashadoodu fahamto iyadoo ay ugu wacan tahay inay weli dhallaan yihiin haddaba sidee baan ku garan karnaa masiixiyiinta oo loo yaqaanno kuwa jirka waa masiixiyiinta kuwa isticmaalaya gacanta itaalka daran ee jirka wuxuu isticmaalaa hababka dunida si uu ku gaaro ama uu ku yeesho waxyaabaha ruuxa waxaa kuwaas oo kale lagu tilmaami karaa masiixiyiinta loo yaqaanno kuwa furfuran haddaba ereyga gariigga ah ee loo yaqaanno ama lagu macneeyo jidhka waxa weeye sarkikos haddaba marka la eego ereygaas waxa uu ka noqonayo luqadda faransiiska ama luqadda laatiinka ayaa macaanigu uu noqonayaa dareen haddaba waxaa jira dhaqan dadku uu isticmaalo oo xilliyada qaar dadku ay isugu yimaadaan waxa loo yaqaanno karnival oo dadku ay cunayaan oy cabayaan iyagoo jidhka haqabtiraya waxaa loo raaxaynayaa jidhka markaana bawlos oo jameecooyinka noocaas oo kale ah ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii uu u qoray reer filiboy cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan markaasoo uu lahaa oo kuwaas dhammaadkoodu waa halligaad ilaahooduna waa caloosha ammaantooduna waxay ku jirtaa ceebtooda oo waxay ka fikiraan waxyaalaha dunida haddaba waxaan keliya oo aan idinku leeyahay anigu ma ahi masiixi jidhka u raaxeeya inkastoo aanan ka soo hor jeedin haddii ay jiraan kuwo masiixiyiin ah oo u raaxaynaya jidhka anigase laygu heli maayo taas kan masiixiga ah ee waxyaabahaasi jecel waxaa u wanaagsan inuu kaalmeeyo kuwa aan waxba haysan intii uu jidhka u raaxayn lahaa haddaba waa maxay astaanta lagu garan karo kuwa jidhka ka fakara bawlos ayaa inoogu sheegaya aayadda saddexaad ee isla cutubkan saddexaad ee warqaddii koowaad ee reer korintos waxaana qoran sida tan maxaa yeelay weli jidhkaad raacdaan waayo intii xaasadnimo iyo ilaah dhexdiinna ku jiraan miyaanaydin jidhka raacsanayn oo sida dadka miyaanaydin u soconaynin soo arki maysid haddaba masiixiyiinta jidhka ma ahan kuwa nafsaddooda ka farxiya ee waxaa la leeyahay intii xaasadnimo iyo ilaah dhexdiinna ay ku jiraan miyaanaydin jidhka raacsanayn haddaba meelo badan oo dunida ah ayaa kiniisadaha qaar laga helayaa iyagoo xaasadnimo iyo ilaaq ay ka dhex taagan tahay saaxiib waxaan kuu sheegayaa inaadan wehelnimada masiixiyiinta keenin xan ilaa qas iyo xaasadnimo iyo iskala qaybqaybin saaxiib waxaa suuragal ah inaadan samaynin waxyaabaha dadku ay sameeyaan haddana waxaa laga yaabaa inaad tahay masiixiyiinta jidhka raaca bal dhegayso haddaba waxa bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha afar ilaa lix waxaana qoran sida tan waayo markii mid yidhaahdo anigu waxaan ka mid ahay kuwa bawlos mid kalena anna aboolos miyaanaydin dad ahayn haddaba muxuu yahay aboolos bawlosna muxuu yahay waxay yihiin mididinyadii aad xaggooda ku rumaysateen oo mid kasta sida rabbigu u siiyey isaga anigu waan beeray abolosna wuu waraabiyey laakiin ilaah baa koriyey bawlos wuxuu leeyahay aniga iyo abolosba waxaynu nahay adeegayaashii ilaah bawlos wuxuu ka mid ahaa howlwadeennada masiixa wuxuuna injiilka u furay dad badan ama dhul badan bawlos baa isna yimid wuxuuna qabtay shirar wuxuuna dadka ku wacdiyey injiilka oo wuxuu aad wax u baray quduusiintii markaana labadoodaba waxay ahaayeen addoommadii rabbiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan taas aawadeed waxba ma aha kan beeraa ama kan waraabiya laakiin waa ilaah kan koriya haddaba xaalka ahmiyadda lahi ma ahan kan wacdiyaha ah waxaase muhiimaddu ay tahay in qofkaas ilaah uu isticmaalayo iyo in kale haddii uu qofkaas ilaah isticmaalayo markaa ilaah baa ammaanta ku lahaanaya natiijada qofkaasu uu gaaro waxaana markaasi aan idinku leeyahay ilaah sii ammaanta iyo weynaanta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan kan beeraa iyo kan waraabiyaa waa isku mid laakiin mid kastaa wuxuu heli doonaa abaalkiisa siday howshiisu ahayd waxaan markaa ay sidaan tahay u baahan nahay inaan maanka ku hayno in ilaah uu isticmaalo kuwa u adeega inkastoo ay suuragal tahay inay jirto kala duwanaan u dhexaysa sida ay warka dadka u gaarsiiyaan waxaase jira dad badan oo masiixiyiin ah oo qaabab ama hannaan kale isticmaala si kastoo ay tahayba innaga oo dhan waa kuweenna ilaah u shaqeeye eh waxaannu nahay kuwa ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan waxaannu nahay kuwa ilaah la shaqeeya idinkuna waxaad tihiin beerta ilaah iyo ilaah dhismihiisa sida dhise xikmad leh waxaan aasaaskii ku dhigay nimcadii ilaah i siiyey oo mid kalena uu ka duldhisayaa laakiin mid kastaa ha ka fiirsado siduu uga duldhisayo haddaba aasaaska waxaa la dhigay laba kun oo sannadood ka hor aniga iyo adigana haatan dhigi mayno waxaa laynaga doonayo waxa weeye inaan dadka u tilmaanno aasaaska oo ah ciise masiix waxaannu ka duldhisi karaynaa kiniisadda aasaaskaas oo keliya waxaana ahmiyaddu ay noqonaysaa inaan hadalladii ilaah dadka gaarsiinno oo aynu dadka ku wacdinno injiilka kaasoo dadka badbaadin kara haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan tan iyo saacaddan waan gaajaysanahay waanan harraadsanahay waanan arradanahay waa nala garaacay oo meel aan ku hooyannana ma lihin haddaba waxaan idin weydinayaa miyaad haatan ku duldhisaysaan kiniisadda ciise masiix kuwiinna masiixiyiinta ah taasi waa su'aal ahmiyad u leh qof waliba ee masiixi ah haddii aad masiixa u timaadaan wax camal ah laydinka dooni maayo waxaa laydinka doonayaa oo keliya inaad kiniisadda ka dhistaan ciise masiix oo ah aasaaska iminka waxaa taladu ay noqonaysaa inaad had iyo goorba dadka u tilmaantaan dhagaxan weyn ee noqonaya aasaaska kiniisadda mustaqbalka ee soomaaliya halkaas ayaa la doonayaa in camalladiinna wanaagsan aad ku biirisaan markaana halkan weeye meesha camallada wanaagsani ay imaanayaan haddaan xaalkaasi idinka soo xiganno kitaabka axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan laakiin nin hadduu aasaaska ku duldhiso dahab ama lacag ama dhagaxyo qaali ah ama qoryo ama coos ama bal nin kasta shuqulkiisa ayaa la muujin doonaa waayo maalintu way caddayn doontaa maxaa yeelay dab baa lagu muujiyaa waayo nin kasta shuqulkiisa ceenkuu yahay dabka ayaa tijaabin doona haddaba bawlos wuxuu haatan leeyahay waxaad ka duldhisi karaysaan un aasaaska horay loo dhigay iyadoo aad isticmaalaysaan lix nooc oo qalab dhismeed ah oo uu ugu horreeyo dahabka kuna xigo naxaasta iyo dhagaxyada qaaliga ah welibana kama maqna qoryaha xaabada iyo balka haddaba dabku waxba ma yeelo dahabka naxaasta iyo dhagaxyada qaaliga ah bilxaqiiqa dab baaba lagu sifeeyaa kuwaas hase yeeshee haddii dab lagu tijaabiyo saddexdii u dambaysay sida alwaaxa cooska iyo balkaba dabku wuu laastaa kuwaasi hase yeeshee xorriyad baa la siiyey qofka masiixiga ah inuu isticmaalo lixdaas qalab dhismeed ee aynu horay u soo sheegnay waxaan kaloo halkan ka baranaynaa in rumaystaha uu helayo hadiyad haddii qofka masiixiga ah shaqadiisu ay sii jirto oo uu dhismo wanaagsan ka duldhiso aasaaska wuxuu helayaa hadiyad haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waa isla warqaddii koowaade waxaa qoran sida tan nin un haddii shuqulkiisu uu ku duldhisay aasaaska hadho abaal buu heli doonaa waxaa taasu ay ka micno tahay in qofkaasu uu helayo abaalmarin waa haddii uu ku duldhisay aasaaska dahab ama naxaas amase dhagaxyo qaali ah waxaanse anigu rumaysanahay inay jiraan kuwa abaalmarintaasi helaya oo kiniisadda aasaas uga dhigay dahab waa kiniisadaha xoogga badan oo ku ad adag wacdiska iyo weliba ururdiimeedyada hadalka ilaah baafiya hase yeeshee garashada dadka laguma sheegi karo xaalka waxaase garanaya ilaah waana midka keliya oo garanaya in ficilladeenna ama aasaaska aynu dhigayno uu yahay dahab naxaas dhagaxyo qaali ah ama bal iyo wixii la halmaala hase yeeshee kuwa isticmaala inay alwaax ama coos ka dhigaan aasaaska ayaa la tijaabin doonaa waxaana tijaabadu ay noqonaysaa dab haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan nin uun haddii shuqulkiisu gubto wuu khasaari doonaa isaga qudhiisuse wuu badbaadi doonaa laakiin sidii wax dab laga soo baxshay oo kaleu u badbaadi doonaa
rabbibaa awood leh ayo iyo khayr badan iwad iyo sharaf leh kalayaana maane rabbibaa adkaan leh caqli aan goyn iyo ilays aan damayn leh kalayaana maane rabbibaa awood leh ayo iyo khayr badan ilwad iyo sharaf leh kalayaana maane adduunku badbaadsho dembigeeni awgii isaga u iishe kalayaana maane rabbibaa awood leh ayo iyo khayr badan ilwad iyo sharaf leh kalayaana maane ibliiska iyo jiniga adana halumiya isaga ka adage kalayaana maane rabbibaa awood ayo iyo khayr badan ibad iyo sharaf kalayaana maane ninkii ruuxaamina rabbigiisa deeca axdibaa u yaale kalayaana maane rabbibaa awood leh iyo khayr badan ilwad iyo sharaf leh kalayaana maane kii amaarka raacay ilaahii rumeeya axdibaa u yaale kalayaana maane rabbibaa awood leh iyo khayr badan
iyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salug laqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug laq halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin